taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarshe ayaa maanta ka badbaaday iskuday dil kadib markii qarax miino loo dhigay gaari uu saaraa taliyaha oo marayey agagaarka warshadda caanaha ee degmada hodan qaraxa ayaa dhacay kadib markii uu gudbay gaarigii uu saaraa taliyaha ciidanka xoogga waxaana halkaasi uu dhaawac fududi ka soo gaaray haweenay ka agdhoweyd goobtaasi sida uu tilmaamayo taliyaha saldhigga booliska degmada hodan maxamed daahir jidka jidkan warshadda caanaha ayaa maanta waxaa qarax loo dhigay gaadiid uu watay taliyaha ciidanka xoogga gaari ka mid a ayaa loo dhigay waxa ay gaaray ciidankii iyo gaadiidkii meesha marayay mid muu jiro meeshiina soo arki kartaan waxaa ku dhaawacmay hal qof ciidan iyo madax iyo wax gaadiida wax gaarin ma jiraan waxna ma aysa gaarin marka meeshaas wixii ka dhacay ayagiina kuma aysa badbaadin maxamed daahir ayaa dhanka kale ka warbixiyey dad tiradoodu gaarayso ilaa soddon ruux oo ay u soo qabteen qaraxaasi ilaa soddon qof baa loo soo qabtay meesha qaraxaas kuwii geystay kuwii ku gacan siiyey iyo waxaan rajaynaynaa inay yihiin intii ka dambaysay inay yihiin wixii lagu khaldamay oo barnaamijka asaga aan wax ku lagu yeelana way sharciga xornimadooda dib u heli doonaan wixii barnaamijkaas baaristooda lagu helana dee sharcigaa loo soo qabtay mari doonaan haddii ilahayd insha allahu tacala magaalada muqdisho ayaa marka laga soo tago weerarada iyo qaraxyada bareerka ismiidaaminta ah waxaa dhanka kale jira in qaraxyo noocoodu yahay miinooyinka lahago lala beegsado mas-uuliyiinta dowladda waxaana qaraxii ugu dambeeyey oo noocan oo kale ahaa oo ka dhacay isgoyska kilomitir for ku geeriyooday xogayihii hore maamulka gobolka banaadir cabdikaafi hilowle cismaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho